deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waliba ku jira abaar si weyn saaamay dadkii dunyida waa in hata si weyn dabar jarahaya udurka shimbiyoodka dadka ka nool deegaanadu oo hata tiro deerasa siyo ton qof iyo onka dhamadan udurkaasay deegaanadii hooska ee magaalada baydhabo isaaq mahamuud oybu agaasimaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo muddooyinkii demus hatira koobay dadkan dhamid udurka shimbiyoodka iyo haan hata la eeldaryin waa kuu soo ku waramo isaaga
waxay ka mid tahay meelaha cudurka shuwanbiyoodka si aad uu u saameeyey muddooyinka lasoo dhaafay laga bilaabo december twenty sixteen ilaa hadda way jirtaa sax weeye dad badan ayaa u dhintay dadka u dhintay waxaa u badan dadka tuulooyinka jooga tuulooyinkiilan acceskii xoogaha xariiri uu ku jiro iyo meelahaan loo diyaarsanayno aqlaygii aan weli lala gaarin iyo meelo badan annaga guud ahaan wasaaradda caafimaad ahaan waxaan diiwaangelinaa dadka xarumaha caafimaadka ku dhintay ee la keenay ayadoo loo adeegaya mise marka la keenay kadib dhintay ayaan diiwaangelinaa dad ka sira badan ku dhinteen tuulooyinka banaanka magaalada baydhabo tuulooyinka ee udhexeeya dowra iyo waajid tuulooyinka udhexeeya waajid iyo buurdhuxunle sidoo kale waxaa jiro dad badan oo ku dhintay antirekoobkoodan fur kaaga sheegi karin oo ku dhintay tuulooyin ku hareersan degmada buur xakaba marka waxaa kaloo jiro sidoo kale qasax dheere degmooyin baydhabo iyo qasax dheere inta udhexaysa tuulooyinka waxawal barbar ay ka mid tahay ilaa iyo laba iyo toban tuulo oo ay ka mid yihiin kuwa hoostaga baydhabo iyo kuwa hoostaga qasax dheere labada inta marka xarumaha caafimaadka ku dhintay waxay gaarayaan ilaa iyo lixdan toddobo laakiin guud ahaan ma sheegi karo dadka ku dhintay xarumaha caafimaadka ayadoo la keenin ku dhintay matara koobin sababtoo ah saas oo kale agaasimahayo weliba uusu ku hadlay deegaanooyin degmooyin ka tirsan gobollada koonfur galbeed soomaaliya oo desyang daawooyin lakala ta'aalo dadkaasay degmada baydhabo oo kale waxaan ka furnay laba xarun oo si gaar ah looga daweeyo dadka cudurka shuranjiyoodka uu soo ritay waxaa kaloo ka mid ah inaan gaarsiinay dawooyin tiro badan oo naga caawisay hay-adda unicef one vision iyo dawladda dhexe ee wasaaradda caafimaadka aan gaarsiinay deegaanada ay ka mid yihiin wallaweyn afgooye marka deegaanada ay ka mid yihiin gobolka faay qasax dheere berdaale iyo iyo buur xakaba baydhabo oo ayagana meesha ugu darneed oo cudurka uu kasoo bilowday ay ahayd waxaa kaloo jirto inaan gaarsiinay xudur ama degmada xudur boqol iyo waajid aan gaarsiinay dawo cudurka shimbiyoodka iyo weliba deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sukanagaday kasubiin uusan ka hogsada walina maalin welba gooba caafimaadka idoojanka dhimalaha ee cudurka shimbiyoodka dadka ka nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya